lah alxamdu lilah hanaau lilah huma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika yaa arxama araaximiin waa dersigii saddexaad kitaabka ariyaad lbadiica wayajibu waxaa waajiba lirusuli rususha waxaa u waajiba wayajibu waxaa u waajibay lirusuli rususha waxaa u waajibay calayhim dushooda asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelya ha ahaatee asidqu run macnaha afar shay baa rususha u sugnaatay afar shay ayay ku sifaysan yihiin oo u waajibay kan u horeeya waxa weeyaan asidqu waa run weeyaan waa run run sheeg weeye fii jamiici maa shay dhammaantiis ay sidqigii run ku sheegayaan aqbaruu ay warrameen bihi maagaba bihi shaygaba wax kasta oo ay khabreen oo ay sheegeen inay macnaha sidqi iyo run ay ku sheegayaan wax kastoo ay sheegaan rusushu sidqi bay ku sheegayaan walow bilmasxiba allaha ka dhigo kafta bilmasxi waxa weeyaan masaax ama masxi waxaa la yidhaahdaa waa kaftanka ama ma garanaysaa kaas baa la yidhaahdaa markaa xataa ay kaftamayaan runbay ku kaftamayaan oo sheegayaan dabaraanigaa wuxuu wariyey xadiid caaisha laga wariyey radia allahu canha marka nebiga waxaa u timid calayhi salaatu wasalaam qof dumara oo da-ah islaam weyn oo shayb ah waxay tihi ilaahay ii bari jannada inuu igeliyo markaasuu ku yidhi ina aljannata laa yadkhuluhaa cajuusun islaan da-daasa ee shaybkaasa jannada ma gasho waa tegay nebigu waa tukaday waa soo noqday caaisha waxay tihi radia allahu canha hadalkii gabadha aad ku tiri kelimaddaa nebi allow ku tiri waxay kala kulantay mashaqo iyo dhibaato culays bay arrintaa ku qabatay maadaama aad tiri islaan cajuusada jannada geli mayso marka nebigu wuxuu yidhi sidaan sheegay weeye oo markaas in allaha idaa adkhalahunna aljanna jannada ilaahay markuu gelinayo dumarkaas waxaa loo wareejinayaa gabdho yaryar dumar yaryar baa laga dhigaya marka sidaan iyo tilmaantan ku geli mayaan wey waa iska xataa markay kaftamayaan saasoo kale idinkoo sidaan a ku geli maysaan weeye idinkoo dhallinyaraayo soddon iyo saddex jiraayo saasaa ku gelisaan xadiid kalena waxaa nebigu wuxuu yidhi in anigu waa kaftamaa walaa aquulu ilaa xaqan xaq waxaan ahayn kuma hadlo waaye marka sidqi baa rususha u sugnaaday iyo wal amaanatu ammaano ammaanay ku sifaysan yihiin ammaanadaas waxa weeyaan daahirkooda iyo baadinkoodaba waxaay laga xafiday shay manhiyu canha shay layska reebay ma dhex galaan karaahiye iyo wuxuu doono ha noqdo manhiyu canhu oo dhan weeye markaa rususha waxaaba laga xafiday macaasi oo dhan daahiran wa baadinan dee cid macaasidiiya waxaa ku dhacaysa miyaa la dhihi lahaa hala raaco wax allaale wax kasta ha looga daydo mada waxa weeyaan waxaas kama dhacayaan walfadaanatu weeye midda saddexaad oo rususha u sugnaatay fadaana waa fahmo tayaqud baa le baraarugsanaan iyo fahmo taas ayaa rususha u sugnaatay taas bay leeyihiin kuwa la doodaya way ka xujehelayaan dacwooyinka iyo doodaha kuwaas ka soo horjeeda rususha ay la imaanayaan cagtay marinayaan rususha digaandigay ka dhigayaan waxaa ka mid a ilaahay wuxuu yidhi watilka xujatunaa aataynaaha ca- ibraahiima calaa qowmi maala nebi ibraahim calayhi salaam ninkii la doodayey oo yidhi aniguba waxbaan dilaa waxna waa nooleeyaa dee waa ka xujo hela wuxuu ku yidhi fa ina allaha yaأtii bishamsi min almashriq faأti biha min almaqrib qoraxda halkaasa ilaahay ka soo saaraaye bal adigu halkaa ay u dhacdo kasoo ka soo saar fabuhta aladii kafara saasaa looga xujo hela hal mar bay soo xirayaan rusushu kan la doodaya waxay ka soo xirayaan wadiiqooyinka uu mari lahaa oo dhan waa xujaynaya wajaadilhum bilatii hiya axsan markaa maxaa keenaya waxay ka hadlayaan iyo fadaanada iyo baraaruga ay haysaan oo ilaahay siiyey waxaa kaloo rususha u sugnaatay watabliiq watabliiqu ma shay gaarsiintiisa umiruu la amray bitabliiqihi gaarsiintiisa lilkhalqi khalqiga inay gaarsiiyaan la amray shay kasta oo la amray khalqiga inay gaarsiiyaan waa gaarsiiyeen waa u sheegeen wixii la yidhi ha gaarsiinina maaha wixii la yidhi gaarsiiye waa gaarsiiye wixii la doorgeliyey waa gaarkeeda wixii la doorgeliyey waa gaarkeeda oo ay khiyaar u leeyihiin inay gaarsiiyaan iyo in kale laakiin wax allaale wixii loo baahnaa oo sharci ah waa ay gaarsiiyeen ilaahay baa nabigeenna u markhaanti kacay calayhi salaatu wasalaam inuu gaarsiiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum ulislaama diina aayaddaa ka bacdi xalaal iyo xaaraan ma soo degin baa layidhi casharkii saasaa loogu taam yeela wayastaxiilu waxaa mustaxiila calayhim rususha dushooda alkadibu been been waa ka mustaxiil waxay xag rabbi ka sheegayaan iyo risaalada iyaga iyo rasuulnimada ay maaragtay la yimaadeen iyo waxaasoo dhan waa run wax ay ku been sheegayaan kuma jidho waa cagsigii runta maxaa ka soo horjeeda waa sidqiga waxaa ka soo horjeeda kadibkan waa ka mustaxiil wاlkhiyaanaةu khiyaanana waa ka mustaxiil waay ammaanaday tanna ka soo horjeedaa ammaana u sugnaatay khayaana waa ka mustaxiil wاlbalaadatu albalaada waa maxay fahma daro fahma xumo damiinnimo maskaxweynaad gaflo qofkaan waxba baraarugsan waxba garanayn taasna waa ka mustaxiil fadaanadii bay ka soo horjeedaa iyo fahmadii la siiyey wa kitmaanu shay-in shay qarintiis baa ka mustaxiil ah shaygaasoo mimaa ka mid ahaaday kii umiruu la amray bitabliiqihi gaarsiintiisa wax allaale wixii la amray inay dadka gaarsiiyaan inay qariyaan waa ka mustaxiil yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah waa gaarsiiyeen marka wayajuusu waxaa bannaan fii xaqihim rususha xaqooda calayhim asalaatu wasalaam sifaatulbashari basharka iyo binu aadamka tilmaamihiisa ayaa ku dul bannaan rususha sifaatulbashar binu aadamka tilmaamihiisa allatii sifaatkaasoo laa tanqusu aysan nuqsaamaynin bisababihaa sababkeeda tilmaamaha iyo sifaatkaas darteed aysan nusqaamayn maraatibuhu maraatibtooda alcaliyatu ee saraysa martabooyinkooda sare aan dhaawacayn oo aan nusqaaminayn aysan nusqaamaynin laa tanqusu maraatibuhum alcaliya maraatibtooda sare tilmaan kastoo binu aadanka ku dhacda laakiin qofka martabadiisa aan waxba gaarsiinayn baa rususha ku dul bannaan oo ku imaan ka dhah taasaa ku dul imaan ka dhah martabada sare alla agta ay ku leeyihiin aan waxba u dhimaynin ayb martabadoodaasay markaas taas bay leeyihiin fii maraatibihim alcaliya maxaa ka mid a kalakli wax cunid waa tilmaan binu aadamku leeyahay rususha waxbay cunaan washurbi cabid waxbay cabbaan nabigeennu saasoo ah calayhi salaatu wasalaam waxbuu cuni jiray waxbuu cabbi jiray rusushii kalena sidaasoo kale ahaayeen weliba nebigu hilibka waa cuni jiray waana jeclaa dajaajna waa cunay hilibka dajaajka ama doorada waxa macaan iyo malabka waa jeclaa biyaha qabow waa uu cabi jiray waa jeclaa saddex saddex jeer buu kale cabi jiro macnaha hal mar inta afka la saaro la iskama hiinsada inta xoogaa la qurquriyo afka laga qaado qofku neefsado baa misna la cabin waa laga qaadayaa weelka afka lagu dhex neefsan mayo caafimaadkana saasu ku jira marka saddexaad baa la cabaya biyaha kulul cabidooda ma fiicna caloosha u daran yihiin qofkuna kuma wabxayo oonkii kaga bi'i maayo timirta waa jeclaa intaa weliba timirta marmar sharaab laga dhigoo la miiro la qaso baa la cabi jiray oo cunnada iyo bay ma garanaysaa dacaamka ayay dejinaysaa ayib cunnada kulul oo aada u kulul lafteedu ma fiicna cunnada qabowgu ka batay oo xaloo kale inta la diyaariyo maantoo kale la isticmaalayo iyadoo aan la kululayn iyana ma fiicna markaas wax cunid iyo wax cabid baa ku dul bannaan iyo wal maradi jiro xanuun rusuulka waa ku imaan karaa rususha waaye iyo wal wiqaaci dhicid alxalaali xalaala xaasaskooda inay u tagaan iyo jimaaci weeyaan iyo waxaasu wixii la mid a wayajmacu waxaa jamcinahaya oo kulminaya macnaa haadihi sifaati sifaatkan ee tana macnaheeda waxaa soo ururinaya kullihaa sifaatkan dhammaantood sifaatkan oo dhan waxaa kuu soo ururinaya oo macnihiis caqiidadii intii ilaahiyaadka la xidhiidhay iyo intii nebiyaasha la xidhiidhay dhammaan waxay soo hoosgelayaan macnahaasi qowlu laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulu llah wix allaale wixii sifo wanaagsan ilaahay lahaa waxaa laga dhexelayaa oo kuu jamcinaya laa ilaaha ila allah wixii ilaahay ka hufnaa oo ka nasahnaana iyadaa macnaa diideysa waaye muxamedun rasuulullahna waa sidoo kaleo tilmaamihii rususha oo dhan baa soo gelaysa kuwii ka mustaxiilka ka ahaana waa baxayaan waka kelimadaas waa kelimadda cajaa'ibka ah laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah qowlkan macnaha macnihii baa ku dhex jira weeyaan macnaha haada alqowl laa ilaaha ila allahu markaa dhahdi macnaha halkaa ku jira baa caqiidadii oo dhan kusoo xeroonaysa waaye marka waa laba jumlo midda hore oo laa ilaaha ila allah waxaa soo gelaysa wax allaale waxaan rabbi ahayn oo ilaahnimo u suuban oo la anfinayo la diidayo oo ma jiraan la leeyahay waaye ihbaatkii iyo ila allaahuna ilaahay keliyaa soo aray subxaana wa tacaala isagaa jira wey iyo tilmaamihiisi baa markaa laguu sheegaya midaan labaadna waa qiritaanka iyo iqraarka risaalada rasuulkeenna moxamed calayh salatu wasalaam tilmaamihii baa markaa halkaa imaanaya waay taasina wataa waxaa la leeyahay dee tilmaamahaasi iyagana waa intaa kitaabku hadda uu kuusoo sheegay waxyaalo kaloo waxaa jira samciyaad la yidhaahdo oo la maqlay munkar iyo nakiir inay su-aalo weydiinayaan qofka qabriga dhexdiisa qofka u doonaba ha noqdo ka gaalada muna kaafiriinta munaafiqiinta mu'miniinta laakiin waxaa la tilmaamaa dad laga soo reebo qofka maaragtay mujaahidka ah shahiidka ah iyo muraabidka qofka macnaha isagoo wanaagsan oo daacadu cibaadaysanayay u dhinta daacuunka iyo calool furanka qofka hameenka jumcada dhinta ama maalinka jumcada ee qofka suuratu tabaarig akhrisa hameenkasa inta badan markuu seexanayo markuu rabo inuu seexdo ama intuusan weliba seexan waxyaalahaas dadkaasi leeyahay su-aasha waa laga daayay ayib waxyaalaha samciyaadka cadaabulqabriga ka mid ah qabrigu cadaab buu leey oo maxaa la cadaabaya qofka jirkiisii iyo ruuxdiisiba biitifaaqi ahlilxaq maaha jirkii keliya jirkii iyo ruuxdii oo wada socdo wey dareen baa la siinayaa oo ku dareemayo cadaabkaas qofkaas wuxuu leeyahay qabrigu nicmuu leeyahay iyo janno qofku baa loogu nicmaynaya waa muuminiinta waxyaalaha kaleo samciyaadka bacdigii baa jira waa lasoo saaraya dadkii dhintay baa lasoo noolaynaya qabriyadaa laga soo saaraya xashrigii iyo iskeenidii baa jidha halkii dadka loo kaxaynaya bankii baa jira la- lasoo dhoobayey waxaasoo dhan insi iyo jinni iyo malag iyo cid kasta waa la keenaya taasna intaasaa lagaaga tilmaamaya xaggii rususha marka intaa markii lagu sheegay wayajibu waxaa kaloo waajib calalmukalafi waxaa ku waajiba qofka la mashaqeeyey ayadda noqoshe mar kale an yactaqida inuu caqiideeyo ana almalaa'ikata malaa'igtu hu- calayhim dushooda asalaatu wasalaam min jumlati cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa jumladiisa inay ka mid yihiin addoommadii ilaahay almukramiina la maamuusoo la karaameeyey cibaaddu mukramuuna wey malaa'igtu waa inaad saa aaminto oo sidaa caqiidayso dee karaamaynta waxaaba u weyn la siiyey inay marnaba cisyaan iyo xumaan ka imaanayn marna ilaahay macaasiya laa yacsuuna allaha ma amarahu wayafcaluuna maa yumaru addoommadaa wey maxaa la aaminayaa wa annahum iyagu macsuumuuna inay yihiin kuwa laga dhowray min jamiici lmacaasi macaasi dhammaanteed munasahuuna in laga hufay oo laga ilaaliyey can sifaati lbashari basharka iyo binu aadamka tilmaamihiisa in laga ilaaliyey waay ragna laguma sheegi karo dumarna laguma sheegi karo aabbaa dhalay iyo hooyaa dhashay iyo waxbay cunaan iyo waxbay cabbaan iyo waa seexdaan iyo waa rag iyo waa dumar iyo waxaasoo dhan shaqo kuma leh waannahu shaaniye laa yaclamu inuusan garanayn kahratahum tiradooda ila allahu tacaala ilaahay mooyaan malaa'igta ma ujeeda cid taqaana tiradeeda ilaahay mooye ma jiro aad bay u badan yihin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaa hu waa badan yihiin malaa'igta ilaahay beytulmacmuur markii la tusay nebiga calayhi salaam calayhi salaatu wasalaam ee dee meel markiiba toddobaatan kun oo malag maalin kasta gelayaan oo marayaan dib isno- aysan ugu soo noqonayn weligeed khalqigaas intuu tiro leeyahay arag aad bay u badan yihin waay wa minhum waxaa ka mida malaa'igta jibriilu jibriil baa ka mida waa jibriil hadde waa sidada ilaahay iyo ambiyadiisa udhaxayso waxyiga loo soo dhiibaye wey wa mikaa'iilu iyo mikaa'iil iyo wa israafiilu israafiil iyo wa casraa'iilu casraa'iil caynku waa kordhigan yahay kuwaasaa ka mid a afar malagoo waaweyn baa laguu sheegay wa haa-ulaa'i kuwaan alarbaca ee afarta ah hum iyagu alru'asaau waa madaxda malaa'igta wa hum iyaguna afdaluhum kuwa ugu fadliga badan wey waa kuwa ugu fadli badan waay wa minhum waxaa ka mid a malaa'igta xamalatul carshi carshiga kuwa haya oo xambaarsan wa hum iyagu al'aana hadda arbacatun waa afar afar malag wayusaadu waxaa lagu siyaadinayaa calayhim dushooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada arbacatun afar kale afar afar lagu daray noqonaysaa sideed wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaydin thamaaniya sideedaas ahay wa minhum waxaa ka mida malaa'igta karuubiyuuna kuwa la yidhaahdo kaafkaa la kordhigaya malaa'ig carshiga ku hareeraysan oo magacooda la yidhaahdo alkaru- ee, karuubiyuun ayaa la yidhaahdaa kuwaasna malaa'igta ka mid ummadda in ilaahay kurbada iyo dhibta ka qaado bay u taagan yihiin wa munkarun munkar baa ka mida malaa'igta iyo wa nakiirun nakiir baa ka mida munkar iyo nakiirna waa jira waa laba malag waaye midka hore kaafkaa la kordhigayaa munkarun wa nakiirun iyo wa ridwaanu ridwaan oo khaasinuljanati jannaha jannada khaasinkeeda ah qofkan furaheeda hayo wey iyo wa maalikun maalik oo khaasinu naari naarta khaasinkeeda ah wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuka waa iyaga dhahaya ahlu naarku tacabtaan wa raqiibun raqiibna waa ka mid malaa'igta iyo wa catiidun catiid raqiib iyo catiid oo qofka mukalafka ah garabka midig iyo kan bidix ka saaran oo xasanaadka baa mid qoraya midna sayi-aadka raqiib iyo catiid waa an yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo iska jir oo fahan inuu qofku garto caqiideeyaa la rabaa anna afdala alkhalqi khalqiga ilaahay abuuray oo dhan kan u fadli badan kullihim dhammaantood nebiyunaa nebigeena inuu yahay muxamed muxamed lamahad banisi sala allahu calayhi wasalam intii ilaahay abuuray nebi maxamed waa ugu fadli badan hadal zamakhshari laga sheegay oo yidhi jibriil baa ka fadli badan hadalkaasi waa hadal aan jirin waa hadal aan macnaha waxa weeye la radiyey ijmaaca ayuu ku dilaaciyey hadal loo baahan yahay ma hadduusan ka noqdeen waxaa la leeyahay waxa weeyaan adduunkaa lagu dhibaatayn laha nebi maxamed calayhi salatu wasalaam baa inta ilaahay abuuray ugu fadli badan uma rusulu rususha ayaa ku xigta kuwa la diro ah, rususha ilaahay ilaahay baa tiradooda og uma alambiyaau ambiyadaa ku xigta ilaa nebi intuu ahaa kabacda rasuul laga dhig rusul baa kuwaa la yihahda tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd marka see iskugu xigaan nebi maxamed aa ugu fadli badan alayh salatu wasalaam rusushaa ku xigta ambiyadaa ku xigta uma almalaa'ikatu malaa'igtu markaas imaanaya malaa'igta ayaa ku xigta iyagana hadde malaa'igta madaxdooda ugu sarreeya salawaatullahi wasalaamu caleyh uma asaxaabatu saxaabadii rasuulka ayaa ku xiga radia allaahu canhum ilaahay raalli ha ka ahaade wa an yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo ana alkhalqa khalqu kullahum dhammaantood yamuutuuna inay dhimanahayaan cinda inqidaa'i acmaarihim cimriyaashoodu markay go-da agteeda cimriyada khalqigu nooloo dhan cimrigiisu marku dhammaado inay dhimanayaan waa inuu qofku caqiideeyo markaasay dhimanayaan qof dhimanaya cimrigiisii oo waxaray ma jiro maqtuulan kaana ow kayro ama ha la dilo ama yaan la dilin haddii haddii la dilo maaha cimrigiisii oo socon lahaa in kii dilay kala gooyey oo cimri u harsanaan lahaa haddaan la dileen markaas waa dhiman laha qofkaani cimrigii ma goyna qofka cimrigiisi baa dhammaaday waa lagu sababo waay ilaahuna xafid wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidn illaahi kitaaba muajala wa ana alqaabida waa inuu kaloo caqiideeyo kan qibdoonahaya liarwaaxihim khalqiga arwaaxdooda malakulmowd inuu yahay malaga la yidhaahdo malakulmowd wahuwa malakulmowdna waa casraa'iil caynku waa kordhigan yahay casraa'iil weeyaan qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum waka wa annahum khalqiga waa inuu kaloo caqiidayo khalqiga yusaluuna in la su-aalayo bacda dafnihim intii la aasay ka bacdi fii qubuurihim qabriyaashooda dhexdooda in lagu su-aalayo qofka marka qabriga la geliyaa su-aalaha la weydiinayaa ilaa jamaacatan koox un mooyaane maqsuusiina la gaar yeelay kuwa gaara mooyaane oo su-aasha laga daayay oo kuwaan soo sheegayna hadda oo kale oo la tilmaamayay suuratulmulki qofka akhriya iyo shahiidka iyo kaa jumcada dhintay iyo hameenkeeda ama maalinteeda iyo ayay culimmadu markay tirinayaan ay ku daraan waaye suuratulmulki buu akhriyaa hameenkas ilaa waagu cilmigeeda helo masalada fahmay laga bilaabo waagi hore maba ogeyn hadda ogaad laga bilaabo hadda markii loo sheegay wixii ka dambeeya hadduu hameenkas akhriso wey marmar hadduu ka tago cududaar dartiisna dhib ma leh waaye wa annahum khalqiga yubcahuuna in la soo saarahayo waa inuu qofku aamino rumeeyo yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada waa lasoo waa lasoo celinayaa dadka jirkoodii oo dhan baa la keenaya iyagoo dhan baa la soo celinaya wa yuxaasabuuna in la xisaabayo khalqiga fi lmowqifi mowqifka iyo makaanu istaag calaa acmaalihim acmaashooda dushooda waaye waa acmaashoodii baa lagu xisaabinaya ilaa man qof mooye yadkhulu galaya aljannata jannada bikayri xisaabin xisaab la-aan waaye warqado iyo wax laga xisaabinayaya ma leh abubakr sidiiq baaba horeeyaa lagu leeyay xisaab la-aan baa ilahay jannada geenaya ilahu jannadaada nasi xisaab la-aan waaye wa anna acmaalahum acmaashoodu khalqiga kullahaa dhammaanteed tuusanu in la wasnayo waa inuu qofku rumeeyo fi lmiisaani miisaan wax allaale wixii camala miisaan baa la saaraya miisaankaasaa la duldhigaya ambiyada iyo malaa'igta iyo haddii qofkii jannada xisaab la-aan gelaya iyo iyaga maxaa laga miisaamin waa inta kale wa annahum khalaa'iqdu yamuruuna inay marayaan jamiican dhammaan cala siraadi jidka siraad xataa nebiyaasha iyo sidiiqiinta waa maraya jidkaas khatarkaa baa la maraya ummadoo dhan halkaa markay maraysa waa aaminsan yihiin ambiyada mooyaane ambiyadu waxay dhahayaan allaahuma sallim sallim ilaahu badbaado ilaahu badbaado nebi kasta isagaa tiis u ducaysanaya amaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummatii ummatii buu isagu dhahaya ilaahu ummadaydu dhahaya waay sidaas bay arrinta ku soconaysa waaye ambiyadii marka rusushii sidaasay u marayaan meesha wa anna almuuminiina kuwa muuminiintaana waa inuu qofku aaminoo rumeeyo yashrabuuna inay ka cabayaan min xawdi nabiyina muxammadin sala allahu calay wasalam nabigeenna muxameda darkiisa inay muminiintu ka waraabmay ka ka ka cabayaan laga waraabinayo oo ka wabxaya qabrigay ka soo baxayaan dadku iyagoo iska haraadan halkaasay ku aroorayaan jidka siraad intaan la marin baa la yidhi miisaanka ka hor iyo siraadka ka hor kaasay ka wabxaya waa jidka si waa xawd xawdka xawdka nebiga darka nebiga wey alayh salatu slam allahuma asqinaa min xawdi nabiyina muxamed sala allah sl ilahu naga waraabi waakbaru wayanaaluuna waxay gaarayaan shafaacatahu nebi maxamed shafaacadiisa yowma alqiyaama maalinka qiyaamada shafaacada nebi maxamed caleyh sala slam bay muminiintu helayaan waa muminiinta wa akbaru shafaacaati shafaacooyinka nebiga tan u weynanka badan sala allahu caleyh wasalam ashafaacatu alcudmaa shafaacadaas weyn weeyaan ee weynanka badan fii fasli lqadaai qadaha iyo xukunka kala saaridiis ummadoo dhan lagu kala saarayo faslu lqada baa la yihahda taa lagu kala baxayo oo shafaacadan khalqigoo dhan bayba waxtaraysaa insi iyo jinni iyo mu'min iyo gaal oo see gaaladu wuxuu helayaan kuwa gaalada xataa waxay jeclaysanayaan yaa mar meesha ka dareeriya naar ba hala geeya haddii la rabay inta ku daalaan meesha ku dhibaatooda ambiyadii iyo cid kasta nabiga calankiisa hoostiisa imaanaya shafaacadan weyn marka nebiga khaas ku taha calayh salatu wasalaam shafaacooyin kalena waa leeyahay nebigu waan yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo oo waajib ah ana nabiyana nebigeenna muxameda sala allahu calayh wasalam carabiyun inuu carabi yahay nebigeenna waa waa waa ciddee waa carabi waaye qurashiyin oo qurayshi ah wahuwa nebigu abtiriskiisa baro qof kastana ha soo xafido waa muxamed muxamedkii bin cabdillaahi ina cabdilaahi ahaa cabdilaahigii ibn cabdilmualib bin cabdilmualib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin kilaab bin mura bin kacb bin lu'ay bin haalib bin fihr bin malik bin nadr bin kinaana bin khuseyma bin mudrika bin ilyaas bin mudar bin nizaar bin macadin bin cadnaan abtiriskaas ayaa la baranayaa muhiim weeyaan waa laysku ijmaaca intaas saasay iskugu xigaan wixii ka dambeeya ilaa nebi aadam nebiga de abtiriskiisu waa maraaye laakiin dariiq saxa oo siday iskugu xigeen ah aabbayaashu lama hayo waaye intaana waajibka waa inaa baratay intaa dambe mada imaamu maalig waaba diiday qofkii intaa dhaafsiiya wa amaa ummuhu nebiga hooyadiis aamina xagga nasabka hooyadiis aamina weeyaan aaminata aaminadii binti wahbin ina wahab bay ahay wahabkii bin cabdimanaaf cabdimanaafkii bin zuhra zuhri bin kilaab aha halkaas cabdimanaafkan iyo cabdimanaafka nabiga abtiriskiisa ku jira waa kale labo isku mid maaha hamoodi laakiin kilaabkan iyo kana nebiga abtiriskiisa ku jira waa isku mid waana meesha nebiga hooyadii nebiga iyo hooyadiisii a iskugu yimaadaan aabbihiis waa kilaabkaas waay wa annahu nebigu inuu yahayna waa inuu qofku aamino oo caqiidaysan yahay abyadu mid cad inu ah midabka abyadkaasoo mushrabun lagu daray lagu qasay lagu barxay bixumratin guduud cadiin keliya maaha cadiin guduud ku dhex jiro mushrabun macnaha la cabsiiye waxba hadda cabsiintii tii xagga ahayd maahe wax la cabaye waxa weeyaan waa mushrabun waxa weye lagu qasay oo lagu daray bixumrati guduud wa annahu nebi muxamedna inuu yahay qofku waa inuu rumeeya khaatamu lambiyaai walmursaliin mursaliinta iyo ambiyada dhammaantood kii soo khatimay nebi ka dambeeye waxyi iyo risaalo cusub lagu soo dejinayo ma jiro meel kasta adduunka midka ka istaagayo dhahaya nebi baan ahay iyo waxaas ilaa waagii nebigu noolaa kuwa soo baxay ilaa inta ka dambeysay hadba soo baxayey been iyo baadil bay ku socdaan wa annahu nebi maxamed wulida in la dhalay bimakata magaalada maka qofku waa inuu caqiideeyo wa bucisa in la soo saaray nebiga bihaa maka makaa laga soo saaray wahaajara inuu nebigu hijrooday ila almadiinati almunawarati madiinat lmunawara ayaa nebigu inuu u hijrooday bacda alisraa isrihii ka bacdi la dheelmay markaa laga dheelmay xaraamka dabadeed sanad weliba ka bacdi ayuu madiine aaday calayhi salatu wasalaam wa maata inuu dhintay bihaa fiiha madiine inuu nebigu ku dhintay ha ku dhintee meel kale looma dhigine wa dufina bihaa iyada lafteeda in lagu aasay fii beyti caaishata weliba caaisho gurigeeda radia allaahu canha ilahay raalli ha ka noqde nebi kasta meesha ku dhintaa lagu asa wa anna shareecatahu nebiga shareecadiisuna waa inuu qofku rumeeyo nasakhad inay nasakhdayo meesha ka saadhay jamiica sharaa'ici sharciyaal dhammaantood assaabiqati ka horreeyey calayha iyada wax allaale wuxuu kutub iyo diin ka horreeyey shareecadan iyadaa nasakhday xaq bay ahayd xilli baa loogu talagalay yaa taymkii iyo waktigii loogu talagalay baa intaa ku ekaa ha allihii taa soo dejiya tana soo dejiyo yir haddana tanaa bilaabanaysa tanaa lagu camalfalaya nb tii towreed baan haystaa nin laga yeelayo marakan iyo injiil baan haystaa iyo zabuuro iyadii baan ku cibaadaysanaya masiixi baan noqon oo yahuudi baan noqon diinta islaamka qaadan mayo ma jiro qof laga yeelayo tan baa ka dambeysay taa ma rumaysna xag rabbi inay ka timid ha anana waa rumaysana taa anagu waa rumayn tanaa ka dambeysay allihii taa soo dejiya tan soo dejiyey tanaa la qaadanaya wakaas waaye wa tabqaa inay baaqi noqonayso shareecadan qofku waa inuu aamino wa tabqaa waana shareecatu nasakhad inay nasakday jamiica sharaa'ic asaabiqati calayha wa tabqaan wayna baani- baaqi noqon shareecadani mustamiratan xaalay tahay tii daa'imaysa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaamada ayay jiraysaa weligeedba weeyaan ilaa qiyaamada sidaas bay arrintu ku soconaysa marka arrimahaas baa muhiima in la fahmo oo la barto waa muhiim weeyaan dayib sidii loo xajin lahaa loo soomi lahaa loo salaadi lahaa wax loo niyeysan lahaa loo sako bixin lahaa waxaasoo dhan baa ka mid ah weliba qofku mar hadduusan isagu mujtahid ahayn aimada afartaa mid ka mid ah yaa imaamu abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed waa inuu mid ka mid ah ou raaco uu ku socdo madhabkiisa waaye aimo kalena waa jireen oo laiska taqliidsan karo wixii aan ifta ahayn wayajibu waxaa waajiba cala almukalafi qofka la mashaqeeya ayadoo noqoshe an yacrifa inuu barto sharaa'ic addiini diinta sharaa'icdeeda oo sharaa'icdu waa maxay wahiya sharaa'icdu furuucuhu wey diinka furuucdiis waa wax cibaadaadka ku tacalluqa shay usuul buu ahaa usuuluddiin caqiidadii qeyb baa laga- waa xoogaa waa laga soo taabtay tanna waa furuucdii wey wa ahamuhaa tan ugu muhiimsan furuucdaas adahaaratu waa dahaaro qaadashada qofku inuu yaqaan dahaarada wax- sida loo dahaaro qaato wax loo daahiriyo waa inuu garanayo Ee, salaadii dhammayd dahaarada ugu horeysa haddaan iyadii uusan sixin salaaddii ma hagaagayso maradii iska daha- daahirin karin jirkiisi dahaarada kow waxaa ugu muhiimsan dahaarada inuu barto iyo wa- iyo wasalaatu salaada ugu muhiimsan labo iyo wazakaatu zakada saddex iyo wasoomu soom iyo walxaju xaj oo kitaabkan aada uga hadli doono weliba aabbayaasha waxaa ku waajiba buu yidhi wayajibu cala al aabaai walummahaati aabbayaasha iyo hooyooyinka waxaa ku waajiba tacliimu owlaadihim ilmahooda inay baraan idaa mayazuu markay wax kala gartaan oo wax kala fahmi karaan wixii lagama maarmaana oo caqiide ah iyo wixii shareecada sida sida loo dahaaro qaato sida loo tukado sida loo cadaydo sida iyo wixii la mid ah wanadlubu waxaanu dalbaynaa min marka kitaabkan kitaab muhiima weeyaan maalan qofku xataa waxyaalo badan oo iska ilaalinayaa jira shan shay oo in la ilaaliyo ay lagama maarmaan tahay ayaa jira oo waxaa la yidhaahdaa alkuliyaat diinta waa in la ilaaliyo oo xadgudub laga ilaaliyo qofkii diinta ka baxaa de isagaa noolaanaya waa in laga oofiyo nafta waa in la ilaaliyo nasabka waa in la ilaaliyo maalka waa in la ilaaliyo cirdiga iyo caqliga waa in la ilaaliyo waxaasoo dhan baa ka mid a mid kasta wixii lagu ilaalin lahaa sharciga kuu sheegaya ayib qofku waa inuu iska ilaaliyo xasadka waa inuu iska ilaaliyo cid ilaahay nicmo uu siiyey inuu jeclaado in laga qaado oo isaga la siiyo ama wuxuu isleeyahay yaanba lagu siinayaa hebel ka qaada waxaas yaan dhaafiya isaga waa xaasidnimo waa inuu iska ilaaliyo cujbiga iyo isla yaabka waa inuu iska ilaaliyo qofkuu cibaadaysanaya markaasuu isla ficnaanaya cibaadada iyo wuxuu la yimid cilmigiisuu isla ficnaanaya cibaadadiisuu isla ficnaanaya waa is-cajabgelin lama rabo waxaas waaya xanta waa inuu iska ilaaliyo isku dirka waa inuu iska ilaaliyo wuxuu kaloo iska ilaalinaya wax la yidhaha arriyaa istusus waa mid muuqda iyo mid qarsoon kan hore oo iska muuqda waxa weeye cibaadow dadka dhexdooda ku samaynayaa wuxuu u samaynayaa in la arko bes haddii dadku aysan meesha joogin maba sameeyeen dadkaanu istusayaa midna waxa weeyaan waa mid qarsoono cibaadadii buu samaynaya ama dad ha joogo ama yaysan joogin laakiin hadhow markii lagu arko isagoo cibaadadii samaynaya loo yimaado wuu ku farxayaa baa laga fiican yahay waxaa kaloo iyana xun waxa la yidhaha tasmiic ismaqmaqashiin keligiisba cibaado soo sameeyey hadhowba suuqa imaanaya wuxuu dhahaya waxaasaan la imaadaa waxaasaan sameeyaa waxaasaan akhriyaa waxaasuu dhahaya si dadku weyneeyaan ama uu nafac uga helo alriyaa watasmiic istusus waa dembiyada waaweyn waxaasoo dhan buu qofka la rabaa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha khatarkaa wey shay diinta laiska yaqaan qofkii inkiraa oo diida waa gaaloobaya salaadii shanta ahayd salaadihii soonkii wuu inkira ama zinadu inay xaaraan tahay wuu inkira ama khamradu inay xaaraan tahay in la cabo waa gaaloobaya ilahay baan ka magal wuxuu yidhi wanadlubu waxaan ka dalbaynaa min allaahi ilaahi tacaala sareeya alicaanata kaalmo kaalmayn calaa dikri lahami kan ahamkaayo muhimkaa sheegidiis oo minhaa ta ashyaada ka mid a ashyaada furuucda maaragtay dahaarada iyo salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo kan ahamkaayo laga maarmaanka sheegidiis in ilaahay noogu kaalmeeya ilaahay ka dalbanaynaa iyo wal barakatana ilaahay waa weydiisanaynaa barako fiihi dhexis waaye taasna inuu ilaahay noogu kaalmeeyo walbarakata fiihi barako oo dhexdiisa ahat fa naquulu waxaanu leenahay dee markaas horey baaba laga gelayaa dahaaradii iyo arrimihii la xiriiray darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab